Star FM News.
bismillaahi raxmaan raxiim salaamulaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan subax wanaagsan dhegeystayaal qodobada aan warka idinkugu hayno waxaa ka mid ah wasiirka gaadiidka oo sheegay in shaqada laga eryeelay sarkaal uu madaxweynaha carabaabay ra-iisul wasaare xamse oo booqday xerada turki soome ee muqdisho iyo guddiga arrimaha gudaha baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya oo kulan la qaatay ergeyga madaxweynaha ee arrimaha somalilan kulan wacan subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo arbacaa taariikhdu waa labada bisha sideedaad ee agoosta sanadka labada kun labaatan iyo saddexda qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa intaa kasii faahfaahsanba kusoo dhowaada wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo wadooyinka ee dalka mister kip jumba morcomen ayaa qoraal uu soo saaray ee ku sheegay in bishii shanaad ee sanadkan sanadkani shaqada laga eriyey haweeney uu shalay madaxweynaha wadanka william ruto carabaabay oo uu xusay inay musuq maasuq samey balse aan xitaa lagu guuleysan in wasaaradda wadooyinka laga wareejiyo ruto ayaa sheegay in markasta oo haweeneydan la ysku dayo in meel kale loo wareejiyo ay maxkamadda dacwad u gudbinaysay iyadoo sida hadalka uu dhigay laaluush bixinaysa si ay usii joogto wasaaradda wadooyinka arrimahan ayuu hogaamiyaha dalka tusaale usoo qaatay xili uu ka hadlayey heerka musuq maasuqa ee ka dhex jira waxyaha dowladda sare waxa uu wasiirada xoghayaasha joogtada iyo madaxda fulinta ee waa hay-adaha dowliga ah ku amray inay xaqiijiyaan inaanan lagu takrifali karin kheyraadka dadweynaha morcomen oo ka jawaabay hadalka madaxweynaha ayaa qoraalkiisa ku sheegay in haweeneydan uu shalay soo hadal qaaday shaqada laga joojiyey bishii sanaad ee sanadkani oo aynan haatan ka howlgelin wasaaradda gaadiidka ee dalka madaxweynaha dalka william ruto ayaa sheegay inay ka go-an tahay inuu si buuxdo garab ah u siiyo barnaamijyada wax looga bedelayo hanaanka waxbarasho ee dalka arrintan ayuu ka hadlay xili uu warbixin ah ka guddoomay guddi loo saaray inay dibweegis ku sameeyaan manhajka tacliinta ee dalka waxaa guddigan hogaaminayo brofesel rafel monavu xubnaha guddigan ayaa soo jeediyey in lala dhimo tirada maadooyinka ay baranayaan ardayda marayo heerarka kala duwan ee dugsiyada waddanka taasi oo walaac laga muujiyay nimewahakikishia ya kwamba mimi nitakuwa mstari wa mbele kuhakikisha ya kwamba mapendekezo yote yaliyopendekezwa tunayatimiza kwa manufaa ya watoto wetu kwa manufaa ya jamii ya Wakenya na kwa manufaa ya taifa letu la Kenya.
boqol iyo lix dhibic eber star fm muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe
guddiga baarlamaanka ee federaalka ee soomaaliya guddiga arrimaha gudaha ayaa waxa ay markaasi kulan la qaateen ergeyga gaarka ee madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan arrimaha somalilan guddigan ayaa su-aalo weydiin la qaatay ergeyga gaarka ee madaxweynaha jamhuuriyadda u qaabilsan wadahadalada somalilan cabdikariin xuseen guuleed ergeygaah ayaa guddiga warbixin ka siiyey sooyaalka wadahadalada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo somalilan iyo sidoo kale ahmiyadda ay wadahadaladaasi u leeyihiin ummadda soomaaliyeed wadatashiyo waxaa eeraahday wadatashyadu waxay buddhig u yihiin in la helo aragti loo dhan yahay iyo siyaasad midaysan oo ay dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah ka yeeshaan wadahadalada soomaaliya ayuu yiri guuleedah oo ka warbixinayey ama warbixin siinayey guddiga arrimaha gudaha u qaabilsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya oo su-aalo ka weydiinayay arrimahaasi ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi bare oo kormeeray kuliyadda ciidanka ee turkisom ayaa la dardaarmay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan guutada gorgor oo uu halkaasi tababar oga soconayo ra-iisul wasaaraha ayaa tilmaamay in kuliyadda turkisom ay soo saartay saraakiil iyo ciidan dalka ka sameeyey isbedelo amni islamarkaasina soo celiyey kalsoonidii ay shacabka soomaaliyeed ku qabeen ciidanka qalabka sida taasi oo horseeday in guulo wax ku ool ah laga gaaro dagaal uu sheegay in kooxda al-shabaab lala ra-iisul wasaaraha ee soomaaliya xamse cabdi bare oo la hadlayay saraakiil iyo saraakiil xigeen ka tirsan ciidanka gorgor ee xoogga dalka soomaaliyeed ayaa xusay inay hubka u sitaan ilaalinta difaaca dalka diinta iyo dadka sidaa darteedna laga rabo inay ka fogaadaan wax waliba oo xumeyn karo sumcaddooda guutada gorgor ee ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayuu tilmaamay ra-iisul wasaaruhu inay yihiin qeyb ka mid ah qeyb muhiim ah oo door wanaagsan ka ciyaaray ee dib u soo celinta qeybo ka mid ah gobolada dalka haddana la filayo in ay sii gutaan howlahaasi intii uu socday kormeerka ra-iisul wasaaraha waxaa ciidanku ay soo bandhigeen dhowro tus la xiriira tababarka iyo sidoo kale duruusta ay ka qaataan kuliyadda ra-isul wasaaraha ayaa dhanka kale uga mahadceliyey dowladda turkiga kaalinta ay ka qaadanayso dhismaha ciidanka qaranka soomaaliyeed gaar ahaana kuliyadda turki soom oo soo saarto saraakiil iyo ciidan la sheegay inay wax weyn kusoo kordhiyeen dalka soomaaliyeed gaar ahaan amniga gorgor ammaan aad u weyn ayay leeyihiin darsi iyo cashir cusub bay bareen khawaarijta iyo cadowga soomaaliyeed intii ka shahiiday ilaahay baan uga baryaynaa jannadii inta ka dhaawacantayna ilaahay ha u boogadhayo ayaga kuwa shahiiday iyo kuwa dhaawacmay iyo familadoodii dhammaantood waxaan rajaynaynaa in ilaahay uu ka abaalmariyo sakrifaiskaas iyo nafkhuriddaas ay u sameeyeen dalkooda iyo diintooda iyo dadkooda intiina joogtaa ama maanta halkan taagan waxaan rajaynayaa inaad dariiqaas iyo sharaftaa ay soo celiyeen walaalihiin inaad idinkuna ku taagnaataan guul ayaad keenteen waxaad runtii sidaan sheegay dersi lamailawaana u dhigteen cadowga oo aad idinka cabsada waxaa aad idin jecel shacabka soomaaliyeed waxaan hubaa ilaahay idankiis muddo kooban in cadowga dalkeenna looga xorayn doono gacmihiinna aad uga xoraynaysaan idinka iyo walaalihiinna kale ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sida dhammaantood waxaanu nimid inaan soo dhoweynno dhallinyarada soomaaliyeed ee ku soo biiraysa xoogga dalka soomaaliyeed ee maanta imtixaanka ku gelaysa halkan inaan u baarakayno inaan soo dhoweynno ciddoodii intoodii ku guulaysata ee nasiib u yeelata inay ku soo biirto ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed inaan dhahno congratulations inta kalena ilaah idankiis ee guul ayaan ayagana u rajaynaynaa ee dalkooda meelaha ee uga habboon ay uga shaqeeyaan mar kale waan idin salaamayaa waxaan idin rajaynayaa guul waxaa laydinka sugayaa hawl culus iyo ee shacabkiinnu waxay idinka sugayaan in dalkan aad xoraysaan wax kale oo oo yaalla ma leh option kale oo idiin furan ma leh waa inaad dalkan ka xoraysaan cadowga marka diyaargarooba fisikale u diyaargarooba mentale u diyaargarooba idinka oo ammaanadaas culus qaadi kara yaan rajaynaya inaad xeradan ka soo bixi doontaan haddii ilaa idhaahdo oo aad jiidda hore walaaladiin ku jiraan aad idinkuna ugu tegi doontaan marka waa guul baan idiin rajaynayaa guulaysta waxaan idiin rajaynayaa duruus iyo tababar iyo waxbarasho qiimo leh inaad qaadanaysaan haddii ilaa idhaahdo dalkiina inaad wax ugu soo siyaadinaysaan
wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee soomaaliya ayaa sheegtay in baaritaan lagu sameyn doono hanaanka loo soo xulay gabar lagu magacaabo nasre abuukar cali oo soomaaliya uga qayb gashay tartanka orodka oo ka dhacay dalka shiinaha soomaaliya ayaa tartankaasi guuldarre aad u xun kala kulantay wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee soomaaliya maxamed bareeh ayaa ka hadlay dood ka dhalatay gabadha soomaaliyeed ee ku matalaysay tartankaasi ee jaamacadaha ee ka dhacay wadanka shiinaha waxaa wasiirku sheegay in gabadhaasi ay qaranka ku matalin orodkaasi balse uu ahaa mida ay jaamacadaha soomaaliya ku matalaysay wasiirka ayaa ka hadlay doorka ay wasaaraddu ku lahayd arrinka gabadha kolley sidaa hadda baraha bulshada ku aragteen ba anagana ka dhexay horta marka hore waxay ka qayb gelaysay sida ay noo sheegeen qolyaha gabadha halkaa u diray inay ka qayb gelaysay tartanka jaamacadaha oo lagu qabanayay dalkaas china gabadhan waxay ka socotay siday sheegeen jaamacadaha inay mid kamida jaamacadaha dhiganaysa oo dalka sidoo ay ku timid laakiin nidaamka ay ku timid ee gabadha halkaa ku tagtay iyo xanaanka lagu soo xulay iyo ciddii soo xushayba oo howl aan hadda aan baaritaan iyo guddi aan u saarayno beritol hadduu la yaraado ayadu qalad ma lahan laakiin waxaa qaladka leh ama mas-uuliyaddeed qaadi doono cidda hooshaas ku abaabushay ama meesha gabadha geysa wasaaraddu inay gabadhan u baxayso maalinka ay baxaysay ayaa nalagu soo wargeliyay maalin ka hor oo nalagu leehay beritol ciyaaryahan ka socota jaamacadaha dalka mid kamid eh oo athletig ah ayaa maxaa la dhahaa ka qayb galayso koobka jaamacadaha jina ka dhacay nasiib daro annagu xiriirada siday ku shaqaynayaan waa qaab xeer jajabaan ugu nimid xafiiska oo qolo kasta inay ayaga wax soo diyaarsadaan wasaaradda uun information last minute ay kusoo wargeliyaan balse aan muddaba dadaal ka wadnay waayadanba reform sidaan ugu samayn lahayn oo wasaaraddu wax kastoo ciyaaraha heer policy ama international wixii aadayaba inay wasaaraddu maamusho ama ay manage garayso ay kor kala socoto korjoogteen ku yeelato roolkaas oo adiga meesha ka maqnaa ayay uga faa'iidaysanaa is dhihi karaa midda xigto annagu siday gabadhaas ku timid kusoo tartantay sidaan aaminsanaa waxa waaye qof hadduu heer caalami ama heer international aadayo waa inuu marka hore isreereebka kusoo baxo koobka isreereebka localka dalka markuu kusoo baxo ama jaamacadaha markii localka loo qabtay ay soo baxdo ayay ahayd gabadhaas hadday gabadha ku guulaysato championka inay halkaas aado laakiin sida noo muuqato intaasba ma soo marin qof liska soo xushay oo si dhabarka taabashaha lagu soo qoray ayay u muuqataa sida ciyaarteedan ka muuqatay heer qaran maaha ciyaaraha ka qayb galayso mana aha ciyaaro qaranna waxay ka qayb galayso waa ciyaaro heer jaamacadeed ama tartan jaamacadeed waaye marka qaran iyo jaamacad waa kala duwan yihiin kuwani waa jaamacado jaamacadahan ururka jaamacadaha oo madaxa banaan ayaa iskale wasaaradda sideeda waxay ku leedahay hubin korjoogteen iyo ufududeen safarada laakiin intaba anaga nagama soo marin aan ka ahayn wax kasta maxaa la dhahaa ayaga qolyihii oo markaas u fududeynay annaga wax rool ah oo wasaaraddu ay ku lahayd roolka marka aan sheegaya wax kala ma ogin nibitaankeedan waxaan ka hadlaa waxay tahay qaabka lagu soo xulay ma tartanay inta la qabtay gudaha ay soo guulaysatay maye ma si kale wax roola ay wasaaradda ku lahayd ma jirto taas waa waxaan rabnay inaan caddayno oo aan ku caddaynan mar walban aan kugu celcelinahay laakiin ogaal inayna ogeysiiyeen inay baxayso waan ogeyn laakiin wax rool ah qaabkay ku imaatay lagu soo xulay kriteriyada lagu soo qaatay intaba waxaan anaga war u hena maahan waana arrin aan baaritaan ku samayn doono haddii laa yidhaahdo cidda daradaas ee kusoo baxdane aan kula xisaabtami doono annagu markaan xafiiska nimidaan si aan howshaan mas-uuliyaddeeda u qaadano dhammaan xiriiradan isugu wacay muddo anoo xafiiska joogo hal bilood ayaan xiriirada dalka afar iyo tobanka ka jiray iyo guddiga olombikadaba isugu yeeray waxyaalaha aan kala hadlay oo aan miiska hordhig waxay ahayd wada shaqeyn iyo wax kasta oo horumarinta ciyaaraha isboortiska dalka iyo guud ahaan dibaddaba in wasaaraddu ay roolkeeda laga sii wasaaradduna lagala shaqeey idinkuna ay idiin fudays wixii wada shaqeyn ah laakiin nasiib daro xiriiradu waxay ka wada sinaayeen caqliyad ah annagu waa hay-ad madax banaananahay ama xiriir madax banaananahay dastuuraan qoranay waxaan ku xiran nahay hay-ad oo caalamka oo xiriir caalamka ka dhisan oo dhigeen ah waxyaalaha marka mentalitiga oo ka dhisna ama ay kusoo dhisnaayeen xiriiradeena muddadii sanadadii u dambeysay burburka dalka dowlad la-aanta ahayd ayay weli kusii shaqaynayaan kusii adkaayeen waxa aan raaligelinta ka siinayno bulshadu maaha wax annagu aan intaan sifo qaldan usoo xulna maahane waxaan raaligelinta ka bixinayno waxa waaye arrinka meeshaas ka dhacay foolxumada badan bahda isboortiska gaar ahaan ayadoo la heli karay gabdho orodyahanno ama ciyaartooy qaybtood ay nagu tababaranayaan ama ay ku xaraysan yihiin magaalada adisaba dalka ethoobiya marka waxa annagaan bulshada raalgelin oga siinayn waxayd bahda sportska waxa foosha xumaa meeshaas ka dhacay balse waxaan leenahay dhanka kale gabadhu meesha tagta ayadu wax eed kuma lahayn ayadu way dadaashay inta tabarteedana way meesha keentay
dowladda mareykanka ayaa casimada dalkaasi ee washingtonna ku casuuntay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha wangi martiqaadkan loo fidiyey wasiirka waxaa xaqiijisay waaxda arrimaha dibadda ee mareykanka waxay waaxdu sheegtay inay rajeynayseen mas-uulkan uu aqbalo casuumaadda inkastoo aynan faahfaahin ee taariikhda la doonayo inuu halkaasi gaaro tana ayaa imaanaysa iyadoo dowladda mareykanka iyo shiinaha ay u muuqdaan inay xoojinayaan xidhiirka ka dhexeeya